waxaan u jeedinaa kelima baaq ah walaalahayga muslimiinta ah oo si gaar ahaan mandiqadii mandeera ee raamo iyo agaarkeeda jooga ayaan kelimadan baaqa u jeedinayaa waxaan leeyahay dadka ahlu mandiqada oo gobolka joogaan oo dadka ka warhaayaan oo dadka sharwadayaalka la xiriiraan ama aan la xiriirin oo dadka wanaagsanna haddaayan dadka ahlu islaax ah oo ahlu khayrka ah waajibka ilaahay saari hadday u istaagin oo maaragtay maxaa la yidhaahaa waajibkooda ay labalaa juhuuddooda ay dadaalkooda ay labalaabin maalin walba walaalkeen rashiid oo kale ayaan weynaynaa ilaahay raxmadiisa ha u waasiciya dad sidaa oo kale ayaan weynaynaa ahlu fitanka oo fidnada dabada ka shidaayana fidna ha istaajiyeena ahlu fitan markaan leeyahay uma jeeda maleeshiya fidno soo wada oo dadka dhexdiisa ordaayo oo qof dilaya keligii uma jeeda ee kuwa magaalooyinka joogo fidnadana dabada ka shida maxaa la yidhahaa dhibka maleeshiyaadka garabka uga ah dhibaatada samaynayiin ha ogaadeena ilaahay waa ogyahay waxaad samaynaysaan yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ilaahay maaragtay isha hoos wax ka dafat iyo qalbiga waxa ku qarsoon buu ilaahay ogsoon yahay inuu ilaahay xaalkiina la socday fidnada aad sidaysaan waa inaad ogaataan abaalkiina laidin marin doono ee ahlu shar oo dhan kuwa qoryaha wadaan oo dadka muslimiinta laaynayin ha noqdeena iyo kuwa maara dabada kasii shidaayeenba ha ogaadeena inay adduun iyo aakhira midna ku liibaanaynin ee dadka waajibaadka aad saaran yaho ahlu khayrka waajibkoodii ha guteena taa waxaan leeyahay dadkaas walaalaha ah waxaan ku leeyahay dadka ahlu sharta maraas khayr la kulmaysaan inaynan jiri doonin ahlu khayr oo fadhiga ka kaca ahlu shar ayaan ka qaalib noqonin ilaahayna nin walba camalkiisa oo la soo joojin doonaa